laba beelood oo wada dega inta u dhexaysa degmooyinka matabaan iyo maxaas ayaa ku soo laalaabtay dagaalo ay ku dhinteen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen shirweyne dabayaaqadii bishii shacbaan ka dhacay degmada matabaan iskuuna yimaadeen labada beelood waxay qalinka ku wada aaseen heshiis kaasi ooy dhaqangelintiisu ballan qaadeen maamulada hirshabeelle iyo galmudug bartamihii bishii ramadaan dib ayay usoo cusboonaadeen xiisadahaasi waxaana jiray dagaalo dad kale ay ku dhinteen hase ahaatee odayaasha dhaqanka labada dhinac oo aan ka caajisin dhaqangelinta nabadda ayaa mar kale ku ballamay deegaano u dhexeeya matabaan iyo maxaas halkaasi oo laga sii ambaqaado nabadda nabadoon raage dhaqane mahad alleh waxauu ka tirsan yahay odayaasha dhaqanka kana soo jeeda maxaas ayaa sheegay in ay jireen caqabado nabadda hortaagan balse waxa uu qiray inay jireen dagaallo iyo dhimasho dhacday nabadayntii kadib waa kan asagoo arrimahaasi ka hadlaya
dabadeed arrintii annagoo maalintaas berriya laydala soo hadlaa ay inagoo sugaynay ayaa nin la dilay nin la dilay dhankooda dhankooda ra ka soo baxay nin bay dileen ilaaha wax dileen sababtaasay yeesheen kadibna maalin haddaan kala shibanayn maalintii dambeeta inaala warfaan wax maanta ay dhee waxbaan haddana isugu soo qaadqaadnay saddex maalmood ay berriyaan jawaab keenaynaa war wixii maxaad uga jawaabaysaan shirkan dambee dhacay berriyaan jawaab keenaynaa berriyaan jawaab keenaynaa arrintii ah ayaa haddana shirkan ballaaran u dhacay annagu marka intaas ayaa ka dambaysay xirfihii tiro badan xirxiraynay arrintu sidaasaan uga warhaynay
nabadoon raage waxa uu sheegay in ay jireen dad dana gaara ka leh inaysan beelahaasi heshiin taasi oo lagu dafirayo heshiiskii matabaan iyo dhaqangelintiisa hase ahaatee maalmo kadib deegaanka bacda oo hoos yimaada degmada matabaan deegaan kale u dhow waxaa lagu dilay laba ruux dhacdadaas dhacdo daba socotay ayaa sidoo kale waxay ka dhacday deegaanka bacda walow aysan jirin wax ku dhintay haddaba qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka culimo udiin iyo dhallinyaro ka baxay degmooyinka matabaan iyo gurceel ayaa shalay gaaray halkaasi si ay xaalada nabadda ugu soo dabaalaan loona sii ambaqaado heshiiskii nabadaynta ee degmada matabaan waa kan suldaan cali cabdi dhugad oo halkaasi tegay kana hadlaya arrintan
nin odayaal ah oo fara badan oo mataqaana beeweyne ka yimid iyo anaga meeshaas ugu tagna garabta anigu waxaan ka wada hadalnay ahaayeen heshiiskii matalaan oo mataqaanaa walaalihii mataqaanaa beeday heshiiskoodii iyo dhibaatooyinkiia soo noqnoqday iyo hadda marxalada maanta wax marayaan marsiyaa la yeelaayo saa lagu xaliyaa iyo maxaa tale iyo aan haynaa iyo waxaan iska faguraysananay xaalada maanta socota iyo xaaladada maanta jirta iyo dagaalka maanta jira aysa dan u ahayn gobolkan inaysa deegaanka dan u ahayn inaysa laadaan beela dan u ahayn sidii aan ku xakamaynayn aan iska warsanayna waxaan kusoo heshiinay marka koowaad inaan nabad horta qaadano meeshaas mataqaana deegaankaas oo nabad noqdo mataqaana wixii hadda ciidana meesha joogan aan kala fogeyno kala qaadno muddo saddex maalin kabacdi inaan isku soo noqono sidaasaan kusoo heshiinay adigu gobashii matalaan la dhigay iyo waxyaalii ka soo noqdana aan garwaday ka noqono labadanada dhinac oo hadda mataqaana iisheeg ayaan ahayn hal madaxweyne iyo habarki internet aan ahayn oo kale inaan garwaleen ka noqono oo dhexdhexaad arrintii sidii uga noqono ciddii mataqaana heshiiskii lagala kuxadgudubkana hadde meesha saanaa la keenay hadduu ilaha yidhi barnaamijka gorfaynta oo asbuuciiba mar ka baxa habeenka jimcaha raadhiyaha galgaduud ayaa qaar ka mid ah aragtida dhegaystayaasha waxay ku cabireen in xaalada keliya ah ee lagu joojin karo dagaaladaasi ay tahay in la helo ciidamo gooni u ah kana kala socda maamulada hirshabeelle iyo galmudug si loo dhaqangeliyo nabadda loona joojiyo colaada dhiigga ku daadanaya waxaa la kala tabanaya in la keeno laba ciidan oo ka kala tirsan galmudug iyo hirshabeelle waa inay yimaadaan meesha waa waxaan is leeyahay ciidan soomaaliyeed oo isku dhafan oo hal mid ah oo ilaa gobol ilaa degma ka howlgalaya in la helo maaha waxaan is leeyahay wax hadda joogsaa maaha baashan goostooskii u socone ciidan si guddi loo saaro laba ciidan oo hirshabeelle iyo galmudug ka soo jeeda aan loo xil saarin nabaddu soco ay maydo odayaashu waxba gooniya ma keenayaan odayaashu inay awood ciidan helaan oo kala difaaca intii nabadda laga xal gaaraya ayay horta ku habboon taha ma gara waxaa yidhi dadabka iyo dabgalalaha daws iyo dabadajare dhiig walaal ku dhacsada isku dhaca ka sheegiyo inuu dhiila kiciyey garashada udurataa gurya dhaqan ha sheegee tan ku dhowgta waa kuma odayaasha iyo maamulka talishiya dhabtuna furan hadal iyo dhammaantiis waxa dhacay wixii dhigay haddii aan dhab loo qaban laga dhigin wuxuu dhigay dhaawac waa halkiisee dadka oo dhammaadiyo anigu dimashaan ka baqaya